doctor cabdi maxamed xalane madaxa caafimaadka degmada beledweyne ee wasaaradda caafimaadka hirshabeelle iyo weliba uuse sheegay in deegaanka eeljaala iyo ku hirgeliyeen xarumo caafimaad oo deerayan tuman haanasoo wasaaradda maamulaasa si bilaash inalanka adeegow bulshada xaafadda ceeljaale oo ah meelaahiyo dadka magaalada ambaraka ayaan xiliyada fatahaada yowaybaa ku jare xaalado caafimaad daro taas oo iyo andoranta malaariyada iyo weliba xanuuna kale waxaan u shaqaynaa annaga bulshada si oo maaratahay maarata iskeena hadda markii fatahaadaan dhaceen waxaan bilownay inaan maarata xarumo aan samayno caafimaad kuwaasoo dadka maaratahay soo barakacay aan maaratahay wax uga qabanayno maadaama ay dadkii ay ku dhacday inay maarata displacement oo ay gurigooda ka soo baxeen meel kale imaadeen ciyaalkii dabayl iyo aariyo waxba ku dhaceen aadda cuduro badan asal iska jireen magaalada markii hore waxaa ka jirtay jadaaca ka jirtay marka taas ayadoo jirta ayaa haddana waxaa ugu darsoomay fatahaaddan oo dadkii ay barakaceen marka waxay noqotay dadkii in maaratahay aan annaga bal intii karaamkeena aan wax sii qabanno ilaa ay waxaan dhisnay xarumo gaarayo toban ku dhow xarumood oo ay wasaaraddu maaratahay shaqaalehda oo isbitaalkii joogay iyo ay ka shaqaynayaan marka alxamdulilaah hadda cudurrada ugu badanoo aan la kulannay waxaa ka mid ah oo ciyaalkaah inta badan nimoniyada badanaa qandha ayaa jirto malaria way iska jirtaa oo malaariyadanoo nafteeda waa jirtaa waxaa kaloo jiro oo mararka qaar aad arkaysaa shuban kaasoon hadda maarata aan la dhihi karin waa shuban xaddaaf ah laakiin xoogaa qoqofa lagu arkayo waxaa kaloo jiro iyadana dadka qaar ay ka cabanayaan cudurrada u t i ay ka cabanayaan marka cudurro noocaas ayaa u badan waxaan hadda aragnay kiisas oo mislis xitaa waan aragnay oo goobahaas xarumaha soo gaaray marka koley annaga ilaah subxana watacaala ayaa wax daaweeyo laakiin annaga waxaan isku dayna maarata dadka intaan qaban karna aan u qabanno cudurradaasa marka hadda jiray daawooyin wax annaga jeebkeena aan ka soo gadnay iyo waxyaalo maaratahay oo waxoogaa meelo kale naga soo gaarayo nagu soo tabaracay way jireen walow aysan saas usii badnayn waxa ugu badan oo horta siidaba hadda la daaweeya waxaa u badan carruurta waxaa ku xigo dadka waayeelka ah iyo hooyooyinka uurka leh intaas waa dadka hadda maarata ugu badan waa dadka maarata ugu nugul cudurrada markii ay jiraan dadkaas waa dadka daaweyn hadda hadda wax jiray waxyaalo badan oo noo ballan qaaday oo daawooyin ah inayna imaanayaan walow hadda qaarkood aan saa doorku hayn ay magaalada soo galeen maaratahay qoladan hadda amisom oo maalin dhawood annagoo shaqadii noo imaatay oo aragtay ina maaratahay daawo la-aan meesha ka jirto ayaga shalay xoogaa yar ay nagu caawiyeen waxay nagu caawiyeen kolley waxaan malinaya hal maalin xitaa ama maalin barkeed ama laba maalmood ugu badnaan inay xoogaa yar naga kofargari karto sababtoo ah daawo badan oo atam oo naloo keena badan oo xarumaha wax ku tari karo ama baahida dadka dabooli karo ma ahayn laakiin waxaa wax yar oo markaas dadka ugu daran wax lagu qaban karo